الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الله صلى الله عليه وسلم رb cلمna mنه ma جhلna وذkrna mنه ma نsيna وcaشhرkii لح iyo tobnaad kitaabka suلم التوفيq إlى مaحaبة الlahi عlى التحقيq فصl mن الواجiباaت الqلبية الإيmاn bالlah وbma جaء عن الlah والإيmاn برsuuل الlah وbma جaء عن رsuuل الlahi slى الlه عليه وsلم waxa weeyaan qeybtii dambe kitaabka baynu soo gaarnay oo qeybtaasi ah waxyaalihii la rabay qofku inuu ku sifoobo iyo waxyaalihii la rabay qofku inuu iska ilaaliyo suhdigii iyo raqaa'iqii waxyaalihii qalbiga jilcinayay maadaama qeybta hore cilmi towxiidka waa laga soo hadlay fiqigiina waa laga soo hadlay qeybtan waxaa la yihahdaa ataskiya ataskiya ayaa halkan looga hadlayaa waxaa la rabo inaad ku sifowdid iyo waxaa la doonayo inaad iska ilaaliso wa min alwaajibaati bay ka mid ahaatee waajibaadkii alqalbiyati qalbiga loo nisbeeyey aliimaanu rumayn billaahi ilaahay la rumeeyo wa bimaana la rumeeyo jaa-a ka yimid can illaahi alle xaggi ka yimid waxyaalaha qalbigaada inay ku jidho lagama maarmaanka waxaa ka mid a waajibaadka qalbiga ah lagama maarmaanka ah ilaahay in la rumeeyo waxay alle xaggi ka yimidna waa in la rumeeyo oo maxaa alle xaggi ka yimid amar iyo nahyi wixii la isfaray wixii la iska reebay waliimaanu rumayn baa ka mid ah waajibaadka qalbiga birasuulillaahi rasuulka ilaahay la rumeeyo sala allahu calayhi wasalam wabimaana la rumeeyo jaa-a ka yimid can rasuulillaahi rasuulka ilaahay xaggiisa ka yimid sala allahu calayhi wasalam wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waltasdiiqu waayo baa ka mid ah tasdiiq qalbiga inuu shayga aqbalo u hoggaansamo wixii diinta daruuro ahaan layska yaqaan walyaqiinu yaqiin baa ka mida taasun bay ka agdhowda waa inuu qofku qalbigiisa ka caqiideeyo ictiqaad jaazimo go-an aan shaki lagu arag isagoo yaqiintu waxa weeye towxiidkana ku dhawaaqaya walikhlaasu ikhlaas baa ka mida waa in qalbiga laga helo ilaahay camalka in loo gaar yeelo ikhlaas alla darti fii jamiici alafcaali walaqwaali walacmaal acmaasha dhammaanteed aqwaasha dhammaanteed acmaasha dhammaanteed afcaasha dhammaanteed ama ha yaraato ama ha badato waa in laga helo ikhlaas alla darte alaa lilaahi diin اlkhaalis ilaahay baa diinka khaaliska u sugnaado wa huwa ikhlaasku alcamalu camal falid weeye lilaahi alla darti loo camal falo waxdahu xaalow keligi yahay marka lagu leeyahay ikhlaas ba in lagaa helo waxaa qabanaysid oo dhan alla darti ha ahaato wax kale waa inaadan uga jeedin wanadamu waa ka mida waxyaalaha qalbiga raba inuu galo qoomamo cala almacaasi macaasida la qoomameeyo qofku ka tiraanyoodo ka murgo waaye waa inuu jeclaysto xumaanta ka dhacday alla haddaysan ka dhacdeen alla haddaysan kaa dhacdeen waxaan dembiga u galay xumaanta ka dhacday qofkii iska dhiiranoo balaayadii samaynayo wax baabi-inayo wax gumaadayo wax leynayo wax kharibayo sii raba lama rabo waa inuu ka noqdo wاtawakulu calى اllahi ilaahay oo la tala saarto taas baa ka mid waxyaalaha qalbiga la raba inay galaan ilaahay lagu kalsoonaado arrinka loo dhiibo isaga la cuskado waxyaalaha kaleo dhan qalbiga laga jaro waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbu wاlmuraaqabatu baa ka mida lilaahi ilaahay oo la muraaqabeeyo muraaqabada waa maxay addoonku waa inuu joogteeyaa in uu ogaado rabbi inuu daalacanayo mar kasta fii jamiici axwaalihi jamiic caynkii iyo axwaalihi alifta u isku dara jamiic alifta ku taagay sax maaha fii jamiici axwaalihi wey saama idinku kala jira wاlmuraaqabatu lilaahi wey wاridaa can illaahi ilaahay oo laga raali ahaado wey waa xagga dabcada aqdaab madbaciya la iska yihahdaa mamaha sheikinu sida u qoray tanna waxa weeye mur- ee rid- aridaa can illaahi qalbigu inuu ku farxo ilaahay wuxuu qadaray hadduu doono walow kaana muran buu yihi khararba ha ahaato wixii rabbi qadaray dhacaba qalbigu waa inuu qaato ku farxo wa xusnu danni malo wanaagsan baa ka mid ah billaahi allaga maleeya malo wanaagsan waaye malaha wanaagsan baana ilaahayna wax wanaagsan ka malaysanaysa wax wanaagsanna aad samaysid laakiin adiga laftaada iyo wa bikhalqi illaahi khalqiga ilaahayna waa in wax wanaagsan laga malayso malaha xun waa inaad ummadda khalqiga ilaahay ka malayn iyadoo aan haysan calaamad keenaysa in mala xun imaan karo inuu qofkii aan waxba haysan sabab ah cid mala xun un ka malayso ma habboono wa tacdiimu shacaa'ir illaahi ilaahay shacaa'irtiisa weyneynteeda ka mid ah diinta calaamaadkeeda wey meelaha diinta lagu dul joojiyo masaajida weyne wazawaayaa meelaha een, diinta lagu barto safiya marwa ta- shacaa'ir shacaa'ir illahi bay ka mid yihiin wa ina safaa walmar- walmarwata min shacaa'ir illahi soo mahay tacdiimu alqur'aan warusul rusushiga qur-aanka waa inuu qofku weyneeyo walawliyaa walculamaa dadka ilaahay ku xiran waa inuu weyneeyo sidaasaa laga doonaya washab- washukru wuxuu yidhi shukrinaq baa la rabaa qalbiga qofka in laga helo waajibaadka ka midta qalbiga ah calaa nicam illaahi ilaahay nicamtiisa in lagu shukriyo wasabru dulqaad baa la rabaa calaa adaa'i maa awjaba allahu ilaahay wuxuu waajibiyey gudashadeeda waa in lagu sabro acmaal baa laguu dira waajibaadkan markaa gudanaysa waa inaa ku sabidhowey marka horta shukri naqu mar waa carabka ilaahay oo ammaanti marna waa xubnaha addoonku xubnihiisa inuu iyo nicamta ilaahay siiyey u iilo wixii xubin kasta wixii loo abuuray indhaha wixii loo abuuray dhagaha wixii loo abuuray carabka wixii loo abuuray gacnaha iyo lugaha saasaa la rabaa shukriga saddexaadna waa qalbiga mar kasta waa inuu qalbigiisa ka aaminsan yahay ka hayo waxaanoo dhan xag rabbina ka yimaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka qaadi karo qofka uu waaye haddii shukri qofka laga helo nicmadii baa qofka loo kordhinaya lain shakartum laasiidannakum sabir baa misle la rabaa sabirku waxa wey nafta in la qabto la qafaalo waxa dhibtahay oo ay taxamulayso ama wax macaanoo wanaagsanaado ay weyday waa inay ku sabidho calaa daa'imaa wajh wasabru baa la rabaa misna sabrid camaa xarama allah ilaahay wuxuu xarimay in laga sabro macaasida xumaanta wa calaa maana waa in lagu dul sabro saddexdii nooco sabirka waa sheeg wa calaa maa shayna waa in lagu dul sabro ibtalaaka allahu bihi ilaahay kugu itixaamay kugu jirabay qofka haddii dhibaato ama musiibo ama dhibi ku dhacdo waa inuu ku sabro oo sheegashada iyo waxaas iyo maaragtay een, cabashada iska daayo waiqatu baa ka mida waxaano dhan maxay ka mid yihiin waajibaadka qalbiga waxa laga raba in laga helo kalsooni baa la rabaa birisqi risqiga waa inuu ku kalsoonaado waxa qofku intifaacsado anfaca risqiga xalaal iyo xaaraan waxa doona ha noqda laakiin hadda waxa weeyaan risqiga xagga rabbi uga imaanaya waa inuu ilaahay uga kalsoon yahay daabad ma jirdho wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين واتهام النفس baa ka mid waxyaalaha qalbiga raba inay galaan nafta tuhmaysigeeda tuhmaysigeeda النفس الأمارة بالسوء nafta xun waa inuu qofku iska cisho وعدم الرضا raali la-aan raali la-aan raali la-aan ku raali noqosho la-aan canhaa nafta uu ka raali noqdo naftaysa waa inuusan qof ka raali noqon naftaadu hadday ku hogaansato ku halaagaysa meesha kugu wadda ha ka raali noqon waa inaa khilaaftid waay dadka nafta ka baxay banaanka iska dhigay ilaa naftu xijaabka udhexeeya shaksiga iyo ilaahay kala maanic mancinaya bikowkata qofka adaka waa libaane wabqdu shaydaani baa ka mid a shaydaanka oo loo caroodo shaydaanka haddaa u carooto maxaad samaynaysaa amarkiisa ha yeelin waaye wuxuu kaa reebo ha yeelin waxa uu kuu seetar dheeraynayo ha ka aqbali waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha raba inay qalbiga galaan waa boqdu dunya adduunyada nacideeda waxaa waajib ka mushqa- mashquulinayo waajibaad ah oo adduunyada xaggeeda ka mashquulinayo waa inuu naco waay waxaa kaloo la rabaa waa buqdu ahlilmacaasi dadka ahlu macsiyada nicidooda dadka ahlu dembiga ah qofku waa inuu naco oo u caroodo wey macnaha iyagana macaasidooda inkiraya ka raali noqon mayo inuu xaqiro ma fiicna waxaa waxay sameynayaan lama fiicna waxa fiican inuu u raxmado inuu u cabsado in dhibaata ku dhacdo inuu u naxayo inuu waxay sameynaya usan ka raali noqon wmaxabat اllahi baa ka mid ah ilahay jacaylkiisa wa kalaamihi maxabatu kalaamihi ilahay hadalkiisa jacaylkiisa warasuulihi wamaxabatu rasuulihi iyo hadalkay rasuulka in la jeclaado labadaba wsaxaabati saxaabadana waa inuu jeclaado wlaali aalka nebiga waa inuu jeclaado walansaari ansaar waa inuu jeclaado wsaalixiina dadka saalixiintana waa inuu jeclaado nebiga haddaa jecesha calaamad waxaa waa inaad ku dayatid sunadiisana isticmaashid aqwaashiisa iyo afcaashiisa raacdid wuxuu kaa reebay ka hadhid waay aalka fadli bay leeyihin iyo sharaf saxaabadu sidoo kale waay ansaarna waa nimankii diinta u kaalmeeyey aws iyo khasraj baa la yidhaahdaa nebigu yihi reer ansaareed uma caroodo ma naco axad rumaysan ilaaha iyo maalinka qiyaamada wsaalixiinana waa jamcu saalixin waa qofka alqaa'im bixuquuq illaahi wa xuquuqi cibaadih xaqa ilaahay kan addoommada qofka ka soo baxaa saalix la yihahda asaalix wa qaala sayidunaa wuxuu yidhi mudanaheeni cabdullaahi binu calawi alxadaad wuxuu yihi radia allaahu canhu wanafacanaa bih fi kitaabihi wuxuu ku yihi annasaaixu diiniyatu la yihaahdo kitaabka waa kitaab mashhuura kitaab muhiima wey weliba maa macnaahu hadal macnihiisu yahay wa haadihi midaani halkaas hadalkan isagaa lahaa sheikhu hadal macnihiisu yahay macnaha wey saanoo kale wa haadihi midaani awsaafun waa tilmaamo tilmaamo soo sheeg kuusoo gebagabeeyey wa haadihi awsaafu yajibu ay waajib tahay an yataxallaa inuu ku sifoobo bihaa awsaaftan waa wayatasifa bihaa oo ku sifoobo waa isla macni inuu ku quruxsanaado yataxallaa bihaa wayatasifa bihaa ku sifoobo kullu muminin mumin kasta waxaanu tilmaamu soo sheegay soo sheegay soo sheegay wuxuu yihi waxaana soo sheegay qof kastoo mumina inuu isku qurxiyo ku sifoobaa muhiima wahiya iyadu waa iyadee wahaadihi awsaafun awsaaftu horey kasoo sheegaan dib kugu celin waa lagaa dabageynaya wahiya iyadu qowluhu wey sheika qowlkiisa uu yahay qabla haadaa warkan hortiisii qabla haadaa war kan hortiis biqaliilin wax yar sadra ka hor oo haadihidu wax yar ka hor wuxuu yidhi an yakuuna qofku waa inuu yahay caalimka ah khaashican qof khaashica oo mutawaadican ah oo khaa'ifan cabsanaya wajilan cabsanaya waa isku mid waaya waaya mushfiqan cabsanaya min khashyat illaahi tacaala mushfiqan dadaalaya diinkiisa inuu dhibaato macnaha iyo waxaan la rabin inuu dhex galo muxuu la cabsanayaa waa min khashyat illah welwelaya wey intaas wuxuu sheegay wuxuu tilmaamayay sheikhu mataqaanaa kitaabkiisa annasaaixu diiniya awsaafta iyo tilmaamaha buu ka sheekeynayay qofka caalimkaayo caamilka ah marka wuxuu yihi qofka waxaa laga rabaa an yakuuna khaashican mutawaadican khaa'ifan wajilan mushfiqan min khashyat illaahi tacaala zaahidan waa inuu yahay mid zaahida fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waay qaanican waa inuu yahay qofka ahlu cilmiga ah qof ku qaanic ku ah bilyasiira waxa yar minha adduunyada wixii yaroo adduunya ka helo qaanica ku noqon waay taas baa laga doonaya munfiqan waa inuu yahay qofka ahlu cilmiga ah mid bixinaya lilfaadili waxa ka dheeraadka can xaajatii dantiisa oo mima fii yadihi gacantiisa waxa ku jira ah waxuu hayo wixii isaga dantiisa ka dheeraada ha bixiyo dantiisu waa dantee isagu dantiisa iyo dadku biilo dantooda qofkii aad biili lahayd hadduu sheega u baahan yahay uusan raalli ku ahayn oo dhibaatada ku sabri karin iyo gaajada ma bixin ka dhedxiisa ama adigaaba deyn ugu baahan meelaa ka bixisay deynta ma haysatid wixii ma bixin kadhid markaa wax lama sadaqaysan karo markaas xaruma calayhi infaaquhu calaa kayr cid kale inuu wax siiya waa xaaraan isagii baaba deyn lagu leeyahy haye naftaadii ama dadkaa mas-uulka ka ahayd biilkoodii baa bixis waay dad ku sabraya hadhow gaajadana maaha iyo ciriiriga ilaa wixii waa la baxshay ama deyn aadan meel kale aad ka bixisa hadda aadan hayn baa shaygan ugu baahan tahay bixin mayse waajibkaa gudanaysa naasixan waa inuu qofku yahay marka waa inuu yahay can xaajatihi shayga ka dheeraadka waa inuu bixiyo mima fi yadihi naasixan waa an yakuuna naasixan mid kastoo kordhigan horay u taalla an yakuuna huwa naasixan waa inuu naasix yahay mid u naseexayn badan licibaadillaahi tacaala ilaahay addoommadiisa dan tugtada ugu jidhaa loo sheegaa dadka diintooda iyo adduunyadooda iyo aakhiradooda gaar ahaan qofkii kula tashado arrin wax kaa weydiiya u naseexa mir u khayr mir addiinu naseexa qulnaa liman yaa rasuula allah qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiina wacaamatihim imaam muslim baa wariyey saasaa lagaa rabaa mushfiqan calayhim waa inuu yahay mid u baqaya wixii dhibaya uga baqaya waxaaniyan xanaan macnaha u turaya xanaananaya calayhim bilixsaan waa iska saa soomaaligu laftiisa raxiiman bihim waa inuu yahay mid u raxmada haya arrimaho dhan w dadka raxmada ilaahay baa u raxmada aamiran qofka waa inuu yahay alu cilmiga mid amra bilmacruufi wanaagga naahiyan reeba canilmunkari xumaha musaarican u degdega fi lkhayraati khayraadka mulaasiman laasima lilcibaadaati cibaadaadka daalan tusiya dadka cala alkhayraati khayraadka tilmaamaha qofka culimada ah qof kasta kan akhrinaya kan akhrisanaya qof kasta culimada tilmaamihii la rabay waa kuwa halkaana ka qabsanaysa dadka waa inuu qofku khayrka tusiyo man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilih akhrajahu muslimun daaciyan waa inuu yahay qofku mid dadka ugu yeeray ila lhudaa hanuunka daa samtin waa inuu yahay dariiqo iyo hay-o hay-ada ahlu khayrka mandarkooda qof leh ahlu khayrka muuqaalkooda wa tuadatin daa samtin iyo wadaad tu-adatin kaadsiinyo waaye iyo waay ta-ani waa inuu saaxiibiy deg dega lama rabo wax kala cadayso waa waqaarin kaadsiinyo waa isla waxa weeyaan rajaxnaan qofle waa inuu indhaha waa inuu ka laabo xumada codka waa inuu hoos dhigo meela fiirfiirinta badan waa inuu iska daayo wa sakiinatin daa sakiinatin xasilooni midu saaxiib waa inuu iyo dumaaniino xasana alakhlaaqi akhlaaqdiisu miday wanaagsan tahay waa inuu yahay akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu sheegay wejigoo furfuran dhibta oo dadka ka ilaashi ilaalisid waxaa haysid oo wax ka bixisid waasica sadri laabtiisu miday waasac tahay waa inuu yahay dulqaad badan a caro badnay waasica sadri layina aljaanib dhinaciisuna mid uu dabacsan yahay mucaamaladiisu wanaagsan tahay maqfuud aljanax garabkiisa mid la raariciyo waa inuu yahay lilmuminiina laakiin loo raariciyo dadka muminiinta waa u turid iyo dabac badan yahi waay mutakab waxa weyn maqfud makfuud aljanaaxi lilmuminiin laa mutakabiran waa inuusan ahayn mid iskibriya walaa mutajabiran mid wax kasboo dictatori ah wax jejabiyana waa inuusan ahayn garabka loo raaricinay muslimiinta iyo fuqarada qofkii imaam khazali wuxuu naftiisa u arkay inuu qof kale ka khayr badan yahay waa qof kibir la yimi walaa daamican fi naasi dadka mid damca waa inuusan hayn damaaci gacnahooda dadka waxa ku jira xoogaa adduunyaah hebelma waxaa kuu keeno hebelna waxaa ku siiyo hebelna waxaa keeshi ama haboono wax fiicanna maaha u waaye walaa xariisan waa inuusan ahayn mid ku dadaala cala adunyaa adduunyada jecel walaa muhiran mid doortay lahaa adduunya waa inuusan ahayn cala alaakhirati ka doortay qofka cilmiga baranaya ama caalimka adduunyo mid doorto aakhiro ka doorto waa inuusan ahayn walaa jaamican nin ur iska ururiya lilmaali xoolaha waa inuusan ahayn xoola ururis oo isaga baahidiisa ka badan walaa maanican lahu xoolaha mid manciya lahu lilmaali maa- maalka middiida waa inuusan ahaan can xaqihi xaqi xaqi xoolaha ka manciya taasna lama rabo dadkii mutaysay buu u diidaya zaka iyo sadaqaad kaletoona bixinayo walaa fallanna waa inuusan ahayn mid dabiicad xun walaa khaliida midka kanna waa inuusan ahayn qalbi qalifsan qalbi qiro weyn qalbi weyn qabo dhihi jira waay walaa mumaariyan mid doodah dood badan dooda ah waa inuusan ahayn waay daacina fi lqowl waay dadka kale codkooda iyo iyo ra'yigooda yaraysanaya saa isla fiican walaa mudaahinan mid mudaahanada sameeya waa inuusan ahayn mudaahana horta marka horeba waxa weeyaan walaa mujaadilan baan ka haa horaan maraya walaa mumaariyan waa inuusan ahayn walaa mujaadilan waa inuusan mid dooda ah xaqii cadaaday oo iska murmaya waay walaa mujaad mujaadilan walaa mukhaasiman mid murmo walaa qaasiyan mid qalbi adag walaa qalalan walaa sayi-al akhlaaqi mid akhlaaq xun walaa day dayiqa sadri mid laabtiisu ciriiri tahay waa inuusan ahayn walaa mudaahinan mid wax mudaahaneeyana waa inuusan ahayn xaqii qarinayaa walaa muqaadican mid wax qadeecana waa inuusan ahayn waxa uu kuu sheegaya iyo waxa u qarsoon baa kala duwan walaa kaashanna waa inuusan ahayn waa kashigu waa xaraam ilaahay dartii mar waxaan ahayn baa kashi ah ilaahay dartii u naseexayn mayo walaa muqadiman mid hormariya lil aqniyaa kuwa hodanka cala alfuqaraa ka hormariya waa inuusan ahayn qofka culimada ah waan waa faqri faqriga ukaadi kuwa kale ii hormariy fuqarada ha hormariyo saan qalbigooda u jabin kamaa yafcalu bacdu lcaarifiin walaa mutaradidan qofka culimada ah waa inuusan noqon mid ku noqnoqda ila salaadiini madaxda dadka iyo wakayrihim kuwo kale oo min arbaabi riyaasa dadka dow- adduunka madax ka ah waaye iska jiro haddaa aragtid ninka culimada intaa madaxda daba taagan oo gurigooda taagan oo albaabkooda taagan oo garaacaya waa khatar ba ku jira ilaa baahi daran ama daruuro lagama maarmaan in bay noqoto ama maslaxad diiniya baa ku jirha selafku marka aada bay u fogeeyeen imaamu shaafici iyo imaamu zuhri iyo rag kale walaa saakitan oo inuusan noqon qofka culimada mid ka aamusa canilinkaari inkirid calayhi madaxda uu ku inkiro maca alqudrati karid maceed hadduu wax u sheegi karo madaxda waa inuusan ka aamusin iyo wax kastoo sharciga khilaafsan waa inuu inkiro waa ku waajib hadduu awoodo wey walaa muxiban mid jecel waa inuusan noqon liljaahi weji iyo wal maali maal iyo wal wilaayaati mansabyo iyo madaxnimo shaga loo magacaabo dadka dadkaas waa inuusan qofka culimada noqon weji jecel rudbo inuu weji wejigiis waayo ku leeyahay waa la diiday walwilaayaat bal yakuunu wuxuu noqdaa kaarahan mid kahanaya lidaalika kaa kullihi dhammaanta laa yadkhulu ma galo qofku fii shayin shay oo minhu kaa ka mida ma dhex galo walaa yulaabisu ma dhexgalo waa isku mid ma labsi galo ma ilaa min xaajatin dan aw daruuratin daruuro laga maarmaan mooyaane marka qofka wilaayadka jecel wuxuu rabaa agoonta in loo dhiibo waqafka in loo dhiibo ciidamada in loo dhiibo intaas shakar ka dhig- ka dhiganaya bal laa yadkulu fii shayin min dalik walaa yulaabisuhu ila min xaajatin aw daruuratin mooyaane markaas haddii kii meesha joogay haddee halkan waa isaga ka sheegaya xaaje iyo daruura hadday yimaadaan taa waa la ogolaado ama maslaxad diiniya baa arrinta ku jirta intahaa kalaamuhu alimaam warkiisi waa dhammaada alxadaad الإمام الشيخ عبد الله بن علو الحداد وركيس الكاس انتهى كلامه أي كلام الإمام عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية مبحث كواحد كفي رسالة العلم الواجب مبحث كاسو كوكيان رضي الله عنه إلهي كرال النغضو ونفعنا به أننا إلهي نغو أنفع علم جيسا واي انتهى سكسو قبل قبل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب